muddooyinkan dambe dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska waxa ay ka shaqaynaysay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhexeeya warbaahinta gudaha iyo ta dibadda gaar ahaan qurbajoogta iyo sidii markaasi loola socon lahaa saxaafadda social mediaha qaar ka mid a oo mararka qaarkood aan ku dhaqmin nidaamka saxaafaddu ay ku shaqayso gaar ahaan idaacadaha iyo telefishinadu qaabka ay u shaqeeyaan iyadoo wasaaradduna ay dusha kala soconaysay waxaana maalmahan ku sugnaa magaalada nairobi asibaha guud ee wasaaradda warfaafinta dalxiiska iyo dhaqanka ee dalka soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale oo la kulmay mas-uuliyiin iyo dad ka mid ah warbaahinta iyo dalxiiska dalkan kenya ku sugan ugu horrayntiina waxaan weydiiyey bal inuu nooga warramo waxyaabaha uu kala hadlay iyo dadka uu la kulmay mahadsanid yaasin ciise wardheer adiga iyo idaacadda v o a ee voice of america sidaad sheegtay waxaan shaqo safar shaqo ku imi dalka kenya caasimadiisa nairobi shaqadaas waxaa ku dhex waday inaan arko dadka ka shaqeeya warbaahinta gaarka ah iyo warbaahinta dowladda labadaba ee soomaalida ah ayaanu kulan qada sharafa ku yeelnay magaalada nairobi inta badan dadka warbaahinta ka shaqeeya hadday ahaadaan wakaalada wakiilada warbaahinta muxuu ahaay caalamiga iyo hadday ahaadaan dadka telefishinada iyo idaacadaha iyo websadada ka shaqeeya ama warbaahinta noocyadeeda kala wada iyo social mediaha waxaan isdhaafsanay xogaha warbaahinta dalka soomaaliya gudaheeda iyo xogaha dadka warbaahinta dibadda sidii laysula socon lahaa sidii loo midayn lahaa waxaan kale oo ku dhiirigeliyey in la wada shaqeeyo in la hirgeliyo dowladdu horumarada ay samaynayso dhinacyada la dagaalanka khawaarijta dhinaca la dagaalanka musuq maasaqa iyo dowladda oo iminka u diyaara in madaxdeedu ay dadka la hadlaan oo aan hore u jiri jirin waxaan aada ugu faahfaahiyey arrinta la dagaalanka khawaarijtu meesha ay marayso oo ah meel xasaasiya dalka in ay gabaabsi kusii jirto oo hadda uu dhammaad yahay wejigii koowaad oo dhinaca dowlad goboleedka hirshabeelle iyo galmudug oo madaxweynihii uu goobjoog yahay oo uu dagaalka hogaaminayo dhuusamareebna muddo joogay kadibna uu maxaas habeenne u hoyday caawana uu ku hooyanayo magaalada aadan yabaal halkaas ayuu dagaal ka hogaaminayaa ilaa inta wejiga dabaalaad laga dhamaystirayo koonfur galbeed kaaro fara badan baan isdhaafsanay su-aalo fara badan oo iyaguna ka guuxayay bay weydiiyeen waanaan uga jawaabay waxaa labadii sane lasoo dhaafay la hirgeliyey sharciga saxaafadda oo weliba laba madaxweyne oo iska dambeeyey madaxweyne xasan sheekh waqtigiisii hore iyo xilligii farmaajaba ee la ansixiyey oo la saxiixay maxaa hortaagan inuu shaqeeyo sharciga saxaafadda maxaase ka hirgalay sharciga saxaafadda sharci lamar lix iyo labaatan oo teramkii hore ee madaxweynaha hadda doctor xasan sheekh maxamuud labada aqal ee baarlamaan ay ansixiyeen madaxweynuhuna digreedo kusoo saaray kadib markii la isyidhi hirgeliya waxaa ka yimi muxuu ahaayey dad fara badan baa conseen ka muujiyey ama cabasho kadibna dibaa loo celiyey waqtigii uu madaxweynihii hore hadda xilka wareejiyey maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa haddana labada gol ansixiyeen madaxweynuhuna digreedo kusoo saaray hadda sharcigaas waa sharci valida oo jira waxaa keliya u hadhsan in daneeyayaasha kala duwan inta lagala tashado la implement gareeyo oo la fuliyo lagu dhaqmo sharci kasta oo la sameeyaana dadkaa loo sameeyaa dalka iskale waxbaa laga bedeli karaa mar kasta laakiin waxaa nuskaan inagu noqonaysaa laba madaxweynaha sharcigii saexay laba baarlamaan oo kala duwan baa ayaa ansixiyey laba madaxweynaha digreeda kuso salaamay haddana dib baa loo celiyay mar saddexaad taasu nusqaan bay ku tahay dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna marka waxaan jecel lahay dadka ka shaqeeya saxaafadda ee cabashooyinka ka qaba horta marka hore in sharciga la hirgeliyo kadibna wixii ka soo baxay cabasho ah amitment lagu sameeyo ama baarlamaanka la horgeeyo oo wixii bitishina lagu sameeyo waxaanan wasaaradda warfaafinta dhaqanka dalxiiska madaxdeeda sare wasiirada iyo maamulka wasaaraddaba ku dadaalayaan sidii sharcigaa loo hirgelin lahaa intaan sanad ku dhammaan ugu dambayntii waxaa mararka qaarkood soo baxa warar u baahan in wasaaradda laga xaqiijiyo oo ama saxaafadda caalamiga ha noqoto ama midda gaarka loo leeyahay fursadahaas sidee loogu fududayn karaa marka ay dagaalna dalkii uu ku jiro wararkana la rabo in laysku qiyaaso waa su-aalo wanaagsan dowladda xafiiska madaxweynaha iyo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiisyada kale ee ku shaqada leh arrimaha communicationka ama warbaahinta arrimaheeda waxaa loo sameeyey xafiisda g z o ama xafiiska fariinta mideynta ee dowladda xafiiskaas waxaa loogu talagalay in dowladdu ay hal fariin ka baxdo oo hal afhayeen u hadlo oo hal fariin dowladda ay shacabkeeda u gudbiso caalamkana ay hal fariin u gudbiso marka waa la mideeyey qofkii raba inuu war uu doonaya inuu xaqiijiyo ama warbaahinta gaarka ha u shaqeeyo ama warbaahinaha dowladda ha u shaqeeyo ama warbaahin caalamiya ha u shaqeeye wuxuu la soo xidhaya wasaaradda warfaafinta iyagaa iyo ka hagaya oo ku hagaya xaqiijinta warka adayood maasantay kaasi wuxuu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska ee dalka soomaaliya cabdulaahi xayir ducaale oo aan kula kulmay magaalada nairobi yasin xuseen wareere v o a nairobi